عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصلاة في الجبة الشامية adaakani baabu salaati salaadii laguba tukanayay fi ljubbati jubbad ashaamiyati shaam looba nisbeeyey taas buu baabkeedii yahay kale lafdiga shaami wuxuu usoo qaatay dee xadiidka ayaa saas lafdigu kuba yimi ee tarjamada ujeedadeedu waxa weeye ama baabka ujeedadiisu iyo maqsuudkiisu marka in waxa weeyaan gaaladu ay samayso ama beledkoodii intay ku sameeyaan ha laga keeno ama beledkii muslimiintaba ha kuba sameeyeena waxyaalaha dharkaa dee gaaladu ay samaynayso haddii aan wax nijaaso lagu ogyay jirin oo lagu ogyahay in dee asalkoodu dahaaro yahay markaa lagu tukanayo waxbana dharkaaste aan loo baahnayn maydhi la maydho haddaan nijaas laguba ogeyn maqsuudku taasba weeye lafdigan shaamina waqhtigaa shaam daar kufri bay ahayd reer run baa haystay dee jibaabtana iyadaa lagu samayn jirayo dharkaa laba gashan jiray rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu gashaday dee bal maalan sidee loo sameeyey iyo maxaa nijaasi miyay raacday markii la samaynaya in kalena taa isweydiinimay jirin laynumana soo noqon rasuulka ilaahay inuu iskaba maydhay bal umuurahaasu markaas uusoo dhigtay waxaa dee shaaminimadu waqtigaasay daar kufri ahayd iyada nafteeduna xaggii lagu soo sameeyey laga keenay ahayd ee maqsuudka weyne intaa weeye wuxuuhi waqaala alxasanu xasan wuxuu ihi fi hiyaabi dharki yansujuha uu samaynayo ama uu dee taas yansujuha iyo yansijuha siinta kasra iyo fatxadudamo way ku bannaantee almajuusiyu ku isagu majuusi uu samaynayo macna lam yara bihaa ba'san wax dhiboo u arkay may jirin kolley daahirku wuxuu ah haddii dee imaka qaalo idan ninkii isaga kasii warinayay hadalkiisii ay tahay oo xasanni wax dhibaato iyo ba'si umuu arkahayn waa la yska isticmaali karaa buu lahaa waa daahirba haddii laakiin isaga hadalkiisii taysa inoo dambaysa waa si uu shaarixuba leeyahy min baabi tajriid tajriidna xagga balaaqada waxay dhahan shakhsigiioo si insaankii oo naftiisii ka soo saara bal shaksi kaleu isagu la hadlayo macnaha waxa weeyaan isagii baaba iska xagga naftiisiibuu ka keenayaaba shaksi kale uu khidaab u jeediyo ama laba hadla ama uu kaba warramo isagaana isu jeeda waatay tajriidka idhaahaan bal markaa waxa weeyaan macnuu xasanulbasri dharka ay majuustu weliba waa dad iyagu aan xataa kitaabna lahayn oo dabiixadoodiiyo waxay gowracaana aanay bannaanayn oy bakti tahay ayuuna dharkay samaynayaan umu arkahayn wax dhiba inuu leeyahay waa la xidhan karaa laguna tukan karaa iyadoo bal waxa weeyaan dee waana dharkii ay xidhnaayeen maaha waa dharkay iyagu sameeyeene ama bilaad islaam ha ku sameeyeen ama bilaadoodii ha lagaba keene waxba asiya uma arag hadday tahay xidhasho iyo hadday salaad lagu tukadaba ay tahay wa qaala macmarun macmar ibnu raashiid baa wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay azuhriya zuhri baan arkay oo yalbasu xidhanaya min hiyaabilyamani waa dharkaa dee yeman lagu samayn jiray yeman xaggeeda ama dharkaa yamaneed adugu dhar kaba mida ama dharkaa kaba xidhanaya maa subiqa wax lagu sibqiyeeyey oo sibqiyo rinji loogaba dhiga mala marka hore dee hab ay u samaynayeen bilbowlikaadib balin kolley zuhri wuxuu ka mid ahaa dee qolooyinka aynu dahaarana kuba soo marnay iyagu qabay wixii hilibkooda la cunayo kaadidiisu inaanay nijaas ahayn waana ti aan qowlka ama dee iyo daliilkeediiyo xujadooda soo aragnay ahlucilmiga in badan oo ka mid inay qowlkoodu taatay ama intooda badan waxyaalaha maakulu laxmiga in fadalaadkoodu ay daahir yihiin oo kale bal markaa in ma garan karo dharkan marka la samaynayo sankaadida loogu silqeyn jiro intii sharaxyadii aan arkay barhkood waxyaalaha kuba dareenoo bowlwaabay jireene laakiin cilada iyo sababtii waxay faa'iidadeedu ahayd taasi maka waruma hayo sibqiguna asalka hore dee waxa weeyaanun dee waa khaydkii iyo duntii oo iyadii la dhexgeliyo si wax dee markaa ama wax la rinjeynayo ama wax midab loo yeelayo laguba sameeyo waxay faa'iido lahayd taasi ma garanayo iyo habkaas ahayd laakiin zuhri buu leeyahay dharkaa yamaneed oo marka hore asalkiisu kaaba ahaa waa iska xidhan jiray haddii markaa in kaadidan kaadidan ay kuma jiraan uu isla nijaasu qabay dee iyada waxay noqonaysaa bacda alqasli hadday kaadidii maakulu laxmi ay tahay daahir buu arkaya laakiin dee arrin kaleba iskama jirto kaadidu xataa haddaan idhaahno waa daahir oo waxaa urta lehee dee iyada markaasaan nadaafadii kaba dheer oo ruuxii aanu xidhan karayn urtoodii iyo waxyaalahaas oo kale waxaa la arkaa hadday faa'iide iyaga ay u lahayd samayntaas iyo sibqiga ay u isticmaalayeenba in lagaba maydhayay inay haddii kale xataa daahirnimadeedii haddaan eegno inaan xaggaa eeginba jaanibkii kale yar nadaafada iyo raa'ixada iyo wixii ayaaba dee ay tahay in lagaba suuliyo bal markaas waxa weeyaan taas waa iska xidhan jiray isagoon hubsan isagoon odhan maxaa dee yaal kaadi lagu sibqiye mise ma ay ahayn bal iyada intan oo kale kollay waxaa jirta dee dharka ama bilaadahaas gaalada lagu samaynayo way dhici kartaana kolkol waa dad aan dahaaro sideenan aynu inagu cibaadadeenna ama tadayun ahaan aynu wixii nijaasa isagaba ilaalina aan isagaba ilaalinahayn inaanay iskaba dhowrino way jirtaaye laakiin haddii nijaas lagu og yahay oo arrintu ahayn saasaa jirta iyo sheeko uun iyo hadal la yidhi aanay ahayn wax lahuba ay tahay maydhidii waa loo baahanayaa laakiin marka aanay waxa weeyaan aanay taasi jirin dee asalkii ashyaadani dahaaru ahaa walow daahir marka la eego dadka caynkaasa ee nijaas iskaba dhowrayn xaggan kalena wax daahiri jiraan oo asli iyo daahir ay imaka tacaarudayaan haddana asalkii baa la iskaba raacayaayo bal markaa maydhasho laga matal iyagii la maydho khaasatan maaha kuwii iyagu ay xidhnaayeen ay xidhanayeene laakiin waa kuwan ay sameeyeen bal taasi waxaan filayaa dee mucdam caamata ahlicilmi ama mucdamkoodu waatay kuba tegeen barhkood iska maydhi jira way jireene laakiin nooc tanaduc baabay taasiba ama dee yar dee takalluf oo kale ayay taasi ahayde laakiin qowlkii ahlucilmigu si guud bal taasba wey laakiin wixii nijaas lagu ogyahay dee iyada waa la iska maydhayaa wasallaa caliyun cali waa tukaday fii thawbin mare ayuu ku tukaday hayri maqsuurin aan la maydhin mare cusbayd weeye way dhici karta dee bilaadaa lagaba keenay oo waxa weeyaan hayr maqsuur macnaa waa hayr maqsuurin weeye haddii la idhaha qasarad hiyaaba qasaariin iyo waxyaalo sidaasay u isticmaali jireen kuwa hab gaara dee dharkana u samayn jiray u maydhi jiro aada u caddayn jiray oo markaa qasarad hiyaaba macnaa waa qasalaha wa bayadahaa baa macnuu yahay oo dee qasaarkana kaasaabay yidhahaan oo noocaas dharka ah ama dharka dadka xirfadoodu shaqadoodu ay taaba ahayd tabiidkaas iyo qasriga ay ahayd bay iyagu kaba cabiri jireen waxa weeyaan qasaar ama qasaarin ay kaba cabiri jireen haddaba mare cusub weeye macnuu jadiida aan la maydhin ayuu iska xidhay dee waxaana la arkaa bilaad gaalo inay kaba timi umuu arag markaa waxaani kol haddii bilaad gaalo ay kaba timi ama ay sameeyeen waxani inay nijaas tahay uu iska xidhay waana tadee imaka baabka aan leenahay rasuulka ilaahayba waa xidhay wixii aan nijaas lagu ogeyna nijaas maaha daahirun baa laga xambaaraya xadaثna yaحyى qاl xadaثna abu mucaawiyaةa can اlأcmaشh can muslimi can masruuqi can mugiiraةa bni shucbata qaala anahu qaal xadiidku waa xadiid aynu halkii masx al khufeyn iyo aynu kuba soo marray isagoo intan ka kooban weliba duruq baynu soo marray dariiqyo kale iyo riwaayaad kaleu leeyahayna waa inoo dambeeya xaggaa rasuulka ilaahay masxigiisii iyo jubbad suuf ka samaysan inuu xidhnaayo oo gacmaheedu ay aada u cidhiidhi ahaayeen uu kaba weysaysan kari waaye iyo intan horeynu uba soo maray isaguna bal markaa laakiin xaggii marada nafteeda iyo in bilaad gaalo laguba sameeyey rasuulka ilaahayna waa kaa iskaba xidhnaa taas buu imika usoo qaatay iyo maqsuudkii baabka oo ah wixaan nijaas lagu ogeyna dharkaa gaala ay samaysaa dee waa la yska xidhanaya waa la yska isticmaalayaa maydhidiia la maydhana marka hore la yska maydhana looma baahnaa ama wax dee laazima iyo bal wax la ysfaraya ma noqonayso marka aynu xagga sanadka kolley waxaan filayaa dhammaan waan soo wada aragnay dadkan yaxyahan baa adigu culimmadu dee isagoon mansuub ahayn buu yimi nin aynu hore usoo maro yaxya ibnu muusa albalkhi oo khat lagu naanaysi jiray kaas waa laguba fasiray kaas baanay raajix yeelaan culimmadu inuu yahay muslimkanna waa nin kunyadiisa aada uguba shuhroobay oo abuduxaa waa ninkii loo yaqaanay muslim ibnu subeix weeye marka acmash iyo muslim iyo masruuqiintuba taabiciintiibay kaba mid yihiin muqiira wuxuu yidhi qaala kuntu waxaan ahaa maca anabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisaan ah fii safarin safar qhaswadii tabuukay ahayd faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay yaa muqiiratu muqiirow khud qaad oo waxaad soo qaadaa lidaawata oo weysadii waa midharadii ay biyuhu kuba jireen oo haragii waxa ay kaba samaysan jireen kaa soo qaad buu yihi waana habeennimo habeengelin dambe ah weeye rasuulka ilaahayna dee xaajadiisuu soo gudanaya oo isagaa raacaya fa akhadatuha waan qaaday faindalaqa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam ciidankiina way ka dhex baxeen rasuulkii ilaahay baa tegay haddana xataa tawaara macaa isagii la socday ee uu biyaha u siday ayuu ka fogaaday uu kaba qarsoomay dee markaas rasuulka ilaahayna waa siduu ahaa markaa uu xaajo u baxo dee tawaara haddaan wax deesii aynu soo marray markii uu meel subaadata qowmin isagoo taagan kuba kaajay aynu umuuraha kaba soo hadallay umuuro saasa oo dee waxa weeyaan aanu ku simahayn inuu meel dheer taga aanay waxa weeyaan jirin weeye waa siduu ahaa waa habeen uu kaba qarsoomay rasuulka ilaahay muqiiroo la socday faqadaa xaajatahu xaajadiisiibuu soo gutay istijbaarna way ahayd oo biyaha muu sii qaadan isagu wa calayhi maxalu shaahidku halkan weeye korkiisa waxaayd jubbatun jubbad shaamiyatun shaam loo nisbeeyey oo shaam ah shaamna waqtigaas sanadii sagaalaadee hijrada reer ruumbaa ay dee waxa weeyaan haystay daar kufrin bay ahayd iyagaana loo sameeyo xataa xadiidkan duruqdiisa jubbatun ruumiya ayaa halkan shaamiya bedelkeeda timi waa dee dadkii markaa meeshaa kaba talinaya oo kale suufna way ahayd dharkii reer ruum bay ahayd rasuulka ilaahayna waa kan xidhnaa salawaatullaahi wasalaamu calayh dee markaa uu xidhayna rasuulka ilaahay laynooma soo naqlin istifsaal inuu yidhi talow maxaa markii hore la samaynayay miyaa waxyaalo nijaasa ay raacday iyo in kale iyo taas inuu xidhay inuu maydhayna laynooma soo naqlinoo markaa waa taa uu dariishanayo wixii aan nijaas lagu ogeyna inay daahirtay dharkooda fa dahaba waa tegay rasuulka ilaahay uu dooneen weeye liyukhrija si uu soo saaro yadahu gacantiisa min kummiha kumkeedii oo fadaaqat waa umuur aynu soo marray macnaa markii rasuulka ilaahay yimi ee uu isagii u yimi buu biyihiibu u weysaysanayey waa ugu shushubayey markii wejigiisiiyo uu maydhay intaase uu gaadhay gacmihii inuu maydho ayuu doonay kumku waa halkan dee madkhalkan intan baa kum laba yidhaa akmaamna laguma jamciyo inuu intuu jubbadii dib u celiyo gacanteedii inuu halkaa gacmihiisii soo saaro si uu dee ilaa mirfaqi uba maydho taasuu doonay fadaaqat way celiyantoo dee safarna waa la joogaa kolley safarkiina dharkaa dee waxa weeyaan dayiqa waaba u baahan yahiyo tashmiirka waa loo baahan yahay kumkeeda aada u celiiri ahaayo uu laabmi waayey rasuulka ilaahay markaa waaa dee gacantiisii buu soo saari kari waayey kumkan oo intiisan madkhalkiisani uu yaraa daraaddeed ama uu celiiri ahaa fa akhraja uu saaray yadahu gacantiisii buu nasfale dib intuu gacantiisii u celiyey ayuu jubbadda xaggeedii hoose ayuu ka soo saaro iyadii xaggan sare ayuu saas ugu soo reexay markaa xagga hoose intuu kaba soo saaray gacmihii ayuu saa gacmihii kuba maydhay fa sababtu calayhi waan ugu shubay biyihioo fatawada'a waa weysaysay wudu'ahu lisalaati weysadiisii uu salaad u weysaysanayey wamasaxa calaa khufayhi labadiisii khufna uu masaxay uma sallaa dee kolley halkaa kumuu tukanee wuxuu soo gaadhay halkii jeish kuma deganaayo iyagoo raagsaday oo cabdiraxmaan ibnu cawf dadkii tukinayo ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laba soo kulmay ragcadna ay dhaaftay salaad subaxna way ahayde bal maxalu shaahidku markaa waxa weeye yaa halkuu xadiidka kaba soo qaatay waa jubbadan reer ruom bilaad dharkoodii kaba mid ahayd waana dad gaala ah iyagaa sameeyey xaggoodaa laga keenay waa kan rasuulka ilaahay xidhnaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaan nijaas lagu ogeyna xukumkeedu taaba weeye baabu karaahiyati tacari fi salaati wagayriha adakani baabu karaahiyati tacari isqaawinta karaahiyadeedii kolley dee karaahiyaduna maaha un wixii waajib qaabilayayoo istilaaxaas ah dee karuahada intaa lagaba dhigaa waa istilaax dambe oo xaadisaba bal a'imadii dee wakhtigan kaba dambaysay oo kale aqwaashooda hadallada kuba soo arooree dee akrahu iyo waxaa waa nacaya iyo taas oo kale marmarkaa dee haddii laguma fasiro uun hadalkooda caynkaasa in loo ay uga jeedaan karaahadii waajibka dee waxa weeyaan uun xaaraamta waxa weeyaan adugu dee qeybteeda ay raaciyaan ahaydee nahyigeeduna litansiiha noqonayay haddii lagu dhacana aan ismi kaba imanayn kolle khadaiyo weyn baaba lagu dhaca marka hadalkoodii lagu fasiro in badan bay karaahada u isticmaalaan shaygii xaaraamta ahaa markaa tacarigii waa isqaawin salaada dhexdeed oo salaadii dee waa taa waxa waajiba in dhar la qaato waana tan aynu kuba jirnay taas marka aan salaad laguma jirinna ruuxu dee hadday xaaja jirto waqtigaa uu haweenadiisii la kulmayo waqti ay xaajo timo qadarkii xaajada bal maalan ama tadaawiya waxyaala ay noqoto iyadna qadarkii xaajada lagu kaabanay markaanay taasi jirin xataa dee cidlaba haba jooge dee waxa weya waataynu soo marray allahu xaqu an yustaxyaa minhu aynu soo marray haddii aan dad la dhex jooganoo dee xaaraaman bilaa khilaaf bay noqonaysaa inuu ruuxu isba qaawiyo oo cawradiisu ay muuqato bal haddaba tacarigaa salaadiyo keyrkeed baa wixii kuba yimi oo ah mancintii layska diidayey layskaba manceeyey ayuu baabkeedii yahay xadaanaa madaru bnu lfadli qaala xadaanaa rawxun qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaq qaala xadaanaa camru bnu dinaarin qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yuxadiu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam sanadku min awalihi ilaa aakhirihi wuxuu dee xadaanaa iyo taas buu ku dee isku wada raacraacayba bukhaari baa xadaanaa ka bilaabay intii kalena waa taan aragno inay xadaanaa ilaa markuu taabicigii uu saxaabigii soo gaadhay isna samictu oo kaba sii heer sarrayn karta in xadaaneeda kaba heer sarrayn karta ama kolkolna laba simanede ay isku baab yihiin uun gees kale in sanadka madar ibnulfadli ma xusuusan yahin soo marre waa nin reer marwo ah oo hiqo ah oo dabaqada bukhaariya in yarun ka yar waaweyneyd ah kitaabkeenan bukhaari un weeye kutubta kale shantaa riwaayo kuma laha laakiin waa nin hiqaan leenahay madar ibnulfadli almarwasi waa bukhaari un rawx ibnu cubaadata oo musanifba ahaa iyo zakariya ibnu isxaaq rawx ibnu cubaadatana waa taabiciinta atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa waana nin musanif aan leenahay rawx ibnu cubaada iyo zakariya ibnu isxaaq oo nin isaguna qolooyinkii saadisaba ah labadooduba kutubta lixdaa raggoodu weeye waana hiqaad laakiin rawxde waa ninkaa rawx waa ninkaa imaamkee musanifka ah camr ibnu dinaar isagaa horeynu usoo araragnay wuxuu yihi markaa cabdi bnu dinaar samictu waxaan maqlay jaabira bna cabdilaahi baan maqlay yuxadiu xaal uu waramayo ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yanqulu mid naqliyo macahum maca qurayshin alxija uu gurayay weeye alxijaarata dhagxaanta u likacbata kacbada markii la dhisayay u soo gurayay quraysh isagoo dee dadkoodii soo gurayay kaba mid ah kolley jaabir bnu cabdilaahi waaqacadan uu kaba warramayo nin u joogay ma ahayn ee laba mid weeyaano inuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dib ugaba maqlay iyo inuu saa dee cabaas oo kale iyo dadkii waqtigaa joogay kaba warramayo waatay kaba cabiraan maraasiila saxaaba oo ninkii saxaabiga ahaa waaqaca aanu soo gaadhin ama aanu u joogin markaa maba jirin waqtigaa maba islaamin waqtigaa waaba yaraa laogya inaanu soo gaadhin waata yidhaha maraasiisha saxaabada laakiin mursalu saxaabi xujo weeyo dee saxaabada waa dhammaan waa wada cuduul hadiyo goor cidda ka maqana haddaana rasuulka ilaahay dib ugaba maqlin waa saxaabi kale un ayaaba matalan jiro oo saa daraaddeed iyado mursalkan kale ayn mar xaweeye mursalkan taabiciga wixii bal maalan taas looga baqanayo dee ruuxan kale uu kasii wariyay waaba intaasoonu saxaabi ahayn waaba intaasoo ani dee markaasna cadaalay usugnaanin anu daciifa yahay iyada taas aamin baa laga yaho dee waa xujo un wixii maraasiishaa saxaabadu kolley dad kala duwan oo saxaabo oo saxaabadii yaryarayd oo axaadiid waqtigoodii aanay sooba gaadhin ama intay yaryaraayeen dee waaqacad dhacay inoo warinaya ama intaanay soo islaamin iyo dee waxay noqotaaba maraasiishaasunbay kaba mid tahay bal jaabir wuxuu warramayay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kaana inuu ahaa yanqulu mid naqliya oo soo guro oo macahum maca qurayshin alxijaarata dhagxaanta lilkacbati kacbada waa markii adigu kacbada la dhisayay waa qabla nubuwa weeye ee kutubta siyartana waa tan mashhuur kuba ah shan iyo soddon jirkii rasuulkii ilaahay inay ahayd ama waqti bicsadiiun shan sanood kaba horreysay way jiraan aqwaal intaa kasii horraysiisa oo waqtiyadaa rasuulka ilaahay qaangaadhay uun inay ahaydba kaba dhigta waqtigan kacbada laba dhisaye bal adigu waqtigaa kacbada ay qurayshi dhisaysay ayuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dhiskeedii kaba qayb qaatay waana ka dhagxaanta ayuu la soo gurayay dadkii soo gurayay wa caleyhi rasuulka ilaahay korkiisana waxaa ahaa isaaruhu hooskuntigiisa macnaa malaa maro kale muu haysan waxbuu guntanaa taasunbaabu huwanaa ee laakiin wax kale oo dhagaxan uu isaga dhigo inay dhagaxiina maaha meel dhow kama soo qaadayaan waa kacbada halkan ay kuba taallo dee adigu waa buurihii kuba dhawaaye waadigii kuba dhawaa ajiaad iyo meelahaasay ka soo gurayeen degtay ku soo qaadayeen haddaba dee dhagax degtii oo inay waxba kaba xigin uu ku soo qaadaana isagiibuu dhibayay markaa wuxuu isaga xigsiiyo taa ma haysane haddana waa soo guraya faqaala lahu lcabaasu cabaas baa wuxuu ku yidhi camuhu adeerkia yabna akhi walaalkay inankiisiiyow low xalalta isaaraka fajacaltahu calaa mankibayka duuna alxijaara cabaasna wax sidaasa in yar buu ka weynaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu yihi low xalalta bal lowda shardiyaabaan ka dhigaynaa jawaabteedina waan qadaraynaa haddii litamani laga dhigana jawaab uma baahna macnaha haddii aada furtidba isaaraka maradaadan aada guntan tahay oo fajacaltahu aada yeeshid calaa mankibayka labadaadan garab korkooda iyo degtaada duuna alxijaarati dhagxaantan aada degta kusoo qaadaysa hoosteed iyo duunkeed lakaana axsana ama lakaana asala calayka saasaa kuu fudaan lahayd oo macnaha wuxuu u ishaaray in iyagu maradan uu iskaba furo waa guntigiisii uu guntanaa dabadeedna uu halkan degtiisa intuu saaro maradii dhagaxan uu soo gurayo isaga dhigo saasaaba roonaan lahayd haddii dee ay dewdultamani tahayna jawaab inoogama baahnaba kolleyna iyaga taas dhibi agtooda dee dadkan jaahiliyaday ahaayeenoo dhibi agtooda iyo mayga lahayn oo iyada taasi xagga marka la eego akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo taasi malaa iyaga agtooda wax la qariibsado may ahayn qaala wuxuu ihi jaabir faxallahu rasuulka ilaahay uu furay fajacalahu wuxuu yeelay isaarkii calaa mankibayhi maba socon ee fasaqada waa dhacay maqshiyan calayhi xaaluya mid la miyir daboolay waaba miyir beela rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh famaa ru'ya lama arag bacda daalika berigaa dabadeed curyaanan isagoo qaawan lama aragba waqtigaa dabadeed oo waqtigaa dabadeed isagoo qaawan sala allahu caleyh wasalam bal markaa imika waxa weeye bal yar munaasabadiiyo jaanibkan waan yar eegi doonaaye ama xaggay dee mudaabaqadu ay jirtee sababta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee nebinimadan ilaahay nebi ka dhigay markuu afartan gaadhay un wax ku soo booday u marka kale dadka kale uun ruux caadi oo dadkii kale la mid ahaa may ahayn min siqari baa ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqda aan toosnayn oo dhanna uu kaba dhowray waxyaalaha wan wanaagsanna ilaahay dabeeco iyo ugaba yeelay kolley waa tii aynu badulwaxyi kuba soo marnay markii waxyigu kuba yimi ee lagu waxyigii ugu horreeyey rasuulka ilaahayna uu cabsaday ee khadiijo u yimi sifaadkii ay ku sifaysay iyo dee waxyaalihii dhaqankiisa iyo khuluqiisa ee ilaahay marka horeba kuba abuuray ahaa marka waxaa umuuraha ilaahay kaba dhowray ka mid ahaa dee waxyaalahan iyaga dhaqankoodii iyo caadooyinkoodii kaba mid ahaa dee isqaawintaasi ay kaba mid ahayd waa wixii ilaahay kaba dhowray waxyaalihii kale dadka dhallinyarada ka dhacaya meelaha lahwiga iyo inay meelahaas iyo tagaan oo iyada taasna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marna laguma arag taasna kutubtan dalaa-il nubuwana waxay noo soo qaadaanba inuu rasuulka ilaahay ay kaba soo naqliyeen uu yidhi waxyaalaha dhallinyaradu ay kuba fikiraan oo kale kumaan fikirin ama kumaan hamyin waxaan laba goor ahaynoo waqtigaa uu yaraayuu adhigaba raacayay ayuu sa halkaa kutubta dalaa-isha inooguma sugan ayaa inan dee kuwa ay wada raacayeen uu yidhi balcaawa dawaan iska soo caweynaya magaaladan gelayaaye adhigii isii ilaaliyo marka magaaladii galay buu dhawaaq iyo dee wax ciyaar iyo maqlo deetaa la yidhi hebel baa heblee guursaday halkii buu fadhiistay isagoo isla waxaan daawanayo ilaahunbaaba hordo ku riday cadceedunbaaba kicisay markuu ku noqdayna wax alla waxaan soo sameeyey haween kalena saasaa qabsato dib dambe isagoo umuurahaasna ugumaan fikirin bal tanna waa tan oo waqtigaas waxa weeye iyadana riwaayaadka inooguma yimi in rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh dhawaaq maqlay oo bal dee riwaayo inoo dambayso kitaabka ku dambaysa ayaa waxa ay tahay oo bunyaanulkacba inuu rasuulka ilaahay markaa uu dhacay indhihiisii sabab xagga sarada uu sare uu eegay indhihii uu taagay uu markii da uu yidhina markii uu soo miirsaday ariniya zaari bal isiiya aniga waxa weeye isaarkaygii isiiya oo bal taas dee waxaana bacda riwaayaad kuba timi in uu maqlay waxa weeye iyadoo la leeyay cawradaada qari qiso kale iyadna sooba naqliyaan oo waxa weeyaan ibnu isxaaq iyo ay soo naqliyaan wakhtigii uu yaraayu bilaadii ama baniisacad joogiyo gurigii guryihii xaliimo oo kale inuu wakhti isagoo yar intuu isqaawiyey ama ay tani dhacday waaba ciyaal yardee afarjinina kama weyneyne in laba dhirbaaxay oo dee bal matalan taas iyadoo dee arrinkan loo diidayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bal taas bay ahayd oo waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wixii ilaahay kuba abuuray arintani waa taasoo waa wax la socday oo ilaahay kuba abuuruu sii doortayoo arinkana loo diyaarinayo markaa akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo bal markaa waxaasoo dhanba ilaahay subxaana watacaala waa dhowray dee min siqari ilaa dee nubuwadii ay ugaba imanaysay markaa tana taasay kaba mid ahayd oo horta taasba wey arinka halkan uu soo qaatay karaahiyatu tacari fi salaati wagayriha jumlo aan halkan inooguba sugnayn ayaa xadiidka kaba mid ahayd oo ismaaciiliya ay wariyeenoo falam yatacara bacda dalik intaa dabadeed dee waaba kan imika tana fuma ruwiya bacda dalika curyaanihim falam yatacara bacda dalik marka xagga tarjamadu markan jumladan ugu dambaysay fuma ruwiya bacda dalika curyaanihim ma falam yatacara qaadano dee waa wixii nebuwada kaba dambeeyey marka nebuwadii ka dambeeyey hadday salaa tahay iyo haddii ay xaalo kala tahayba rasuulka ilaahi taasi salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo tacari kamuu dhicin oo bal matalan markaa hadday salaadii tahayna dee tacarigii ma banaana haddii ruuxu dad dhex joogana bikayri khilaafin iyadna cawradiisa in la arkaa wax aan banaanayn bay noqon haddii bal markaa khalwo ay tahayna waxa imanaysuu keligii yahayba xadiidka aynu soo marray allahu xaqa an yustaxyaa minhu khilaafkii culimmadu haba jira allahu xaqa an yustaxyaa minhu buu noqon bal markaa suurooyinka lagama soo reebaya markaa uu ehelkiisa la kulmayay hadday xaajo cawro wax ka mida loo kashfiya oo qadarkii xajada lagu gaabsanayo bal taasna dee istisnaaad kooban bay noqon ee salaadii keyrkeedba tacarigi wax bannaan maaha baabu salaati salaadii baabkeedii weeye fil qamiisi qamiiska laguma tukanayay iyo waseraawiili saraawiishii iyo watubaani tubaanku waa adigu kalsoonadii weeye waa waxaa aada u yaryare intaa cawrada adag uun ama dee waxa weeyaan asawate inuu qarinayo taas baa iyo walqabaa waa nooc dharkii ay qaadan jireen ka midoo sida dee jubbadaha soroonroon oo kale ahaa bal taas salaadihii laguma tukanayey oo waxa weeye waxaynu soo maray in maro keliya lagu tukadaa salaadii ay bannaan tahay taas waati aynu hore usoo maray inay mudan tahay in mare wax ka badan haddii ruuxu helayo uu kuba tukado onu ku gaabsan maro keliya anu kuba gaabsanee laba maro iyo dee ziinadiisii uu qaato salaadii ilaah buu hor joogsanayahay bal taasna ta fadliga badan inay tahay bal umuurahaasaa inoo imanayo walow maro keliya ay bannaantahay in lagu tukado haddana haddii aad helayso dee maro keliya ha ku gaabsanin maro wax ka badan ku tuko bal taas bay tahay baabkana taasaa inooguba imanayso wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qala xadaana axmed ibnu zaydin can ayuuba can muxamedi can abi hurayrata qaala anahu qaal waa xadiidaynu soo maray rijaashana hore inuusoo wada aragnay wuxuu hi abu hurayra qaama rajulu nin baa kacay ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay buu wax weydiinayaa fasa'alahu wuxuu weydiiyey can isalaati salaadii fi thawbi lwaaxidi maro keliya bal salaada lagu tukanayo ayuu xukunkeeda weydiiyey salaad maro keliya ma lagu tukan karaa salaadii faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh awa kullukum yajidu thawbayni waa xadiidkeenu xalay soo maray macnaa dhammaantiin iyo mid kastoo idinka idinka midi laba mare miyuu helayaa may weeye dad aan helayn baa jira waa dadka aynu xaaladoodii soo maray asxaabu sufa iyo qolooyin kaleba marka kol haddii aanay dadkoo dhammi wada helahayn dee waxa weeye inay salaadina dadkii way wada saaran tahay waxa weye haddii la yidhaaha laba maro un ha lagu wada tukadana dadkaan helayn bay mashaqo iyo culays weyne uba imanaya oy kuba adkaanaysaa inay maro ha way bannaantay weeye kol haddii maradii ay cawradii qarinayso dee habka loo huwanayo maro keliyana waataynu xalayta soo aragnay uma sa'ala rajulun waa mar kale nin baa weydiiyey cumara cumar oo arinkan buu weydiiyey maaha ninkii waa nin kaloon laynoo soo magacaabin waana waqti dambe faqaala wuxuu yihi idaa wasaca allahu fa awsicuu war ilaahay hadduu waasiciyo risiqiiyo idin waasiciyo dee aad ka baxdaan xaaladii cidhiidhiga ahaydee dhici karta ruuxu maradaa u guntanyo mooye wax kaleba inaanu haysan oo barhkood baa dee jihaadad iyagoo sidaa ku jira taa ku dagaalgelayo muscab ibnu cumayrna waatan ognahayba mare keliyuu guntanaa waa la dilay sii baa lagu dilay kafan kalena looma helin tii baa lagu kafnayo marka xagga laysraa wejigi inta madaxa iyo qaarka sare qariyana lagihii baa banaanaanayay marka dib loo soo jiidana madaxii baa banaanaanaya rasuulka ilaahay yidhi inta sare ku qariya waa nabaradiisii dagaalna waa ku jira waana saxaab markaas intii kalena idkhirha laba saaro xaaladu taas baabay ahayd haddaba haddii ilaahay dee taa idinka soo furtuu idin waasiciyo risiqi idinkuna fa awsico dharkii ha ku tukanayseen waasiciya oo mare keliya ha ku gaabsanin ee siinadiinii qaatoo mare wax ka badan ku tukada oo macnaha markaa mare wax ka badanoo lagu tukadaa dee way ka fadli badan tahay iyadoo mare keliya lagu tukado waana ka mudan tahay laakiin marka aan lahayn iyada taas waa maro keliya un ruuxii hayeyna saynu soo maray dee waa taa umuurihii libayaanuljawaaska aynuu soo maray way bannaantahay maro keliya inuu ku tukado walow dee tan kale ay uga mudan tahay bal cumar baa markaa wuxuu saas waxaana dhacday waqtigii cumar laba saxaabiya asxaabtii rasuulka ilaahay iyo kibaartoodii kaba midi inay masalada isku qabsadeen oo ubay ibnu kacab isagu wuxuu laha waanu ku tukan jirnay waqtigii rasuulka ilaahayba oo maro keliya lagu tukan karaa ibnu mascuudna wuxuu yidhi taasi waxay ahayd inamaa kaana dalika wafi hiyaabi qila markii marada keliya lagu tukanaya dhar la-aan baa jirtay oo dhar lama hayn marka imika tiyaan laguma tukanin cumar baa markaa deeta mimbarka fuulay markaasuu yidhi alqowlu maa qaala ubayin walam yalu bnu mascuudin arinku waa saa u yihi o dee mare keliya lagu tukadaa way bannaanta waa saa ubay ibnu kacab yidhi waayo hadalka ibnu mascuud bay ahayd waqtigaas dee xaaladii way sushay sabab bay lahayd cilay lahayd ciladu waa dharla-aan dharla-aantiina waa laga baxay imika sidaa daraaddeed imika laguma tukanaya hadalkiisu noqday marka laakiin ibnu mascuudna ma gabood falinoo dee looma nisbaynayo taqsiir iyo jaanibkan markuu qowlkan kuba tegay hadalkiisana waa yidhi oo wuxuu uhi markaa cumar jamaca rajulu calayhi hiyaaba sallaa rajulu fii izaarin wa ridaayin fii izaarin waqamiisin fii izaarin waqabaain fii saraawiila waridaain fii saraawiila waqamiisin fii saraawiila waqabaain fii tubaanin waqabaain fii tubaanin waqamiisin qaala waaxsabahu ama axsibahu qaala fii tubaanin waridaa waa cumar waana khilaafadiisii waqtigaasna xaalada dadku way fiicnaato dee malaa nin aan mare labaad helahaynima jooginoo fay iyo ama wixii laba helaya ayaa kagaba filaayo nin dee markaa isagiina aan helahayn cid kaloo bal maro labaad siisana aan helahayn bal barhkood ragga amiirada ahaa ee manaadiqda amiirka ahaa sida sacd ibn abi waqaas iyo saxaabigii kale dee waxa weeyaan cutbat ibnu ghaswaan oo kale iyo labaduba basre iyo kuufa ay kala haysteenba waxaa waqti ghasawaadkii rasuulka ilaahay ka miday maro keliya kala dilaacsadeen waana miro keliya tiibay kala jeexdeen si midba in yar uguma guntado markii dambena taasaabay ahayd haddaba markaasaa muxuu leeyahy cumar jamaca waa ficil maadi laakiin waxaa looga jeedaa halkan amar baa loogaba jeeda oo waa siiqadu waa siiqo khabar oo jamaca uu ururiyey rajulu nin calayhi korkiisa hiyaabahu dharkiisii siiqadu waa siiqo khabar laakiin ujeeddadu maxay tahay markii la tukanayo ka warramayaaye waa amar oo jamaca liyajmac weeye ha urursado oo rajulunin calayhi korkiisa hiyaabahu dharkiisii ha qaato mare keliyayaanu ku kuftoomin markuu saa dharkii guud ahaan saa yidhi ayuu sii tafsiiliyey labalabuu israaciyey inta badanna maro sariya maro hoose ah ayuu israaciyey cumar waa arinkan bay tafsiil u tahayoo wuxuu yihi sallaa rajulun waa tii oo kale jumladu waa jumlo khabariyaa laakiin macnuhu waa macno amar sallaa rajulun liyusalli ha tukada rajulunin fii isaarin wa ridaa'in waa maro la guntan yahay go-ii hoose macawis ama wax iyo waridaayin wax dusha laga huwan yahay fii saarin wa qamiisin kolley halkan dee daahirku waxayd in layskuba cadfo xarafkii cadfigii baa meesha ka maqanoo markaasuu ibnu maalik yidhaaha raximah llahu tacaala kolley imaamkan dee dee naxwada ama imaamkeediiba ahaa waqtigiisii iyo casrigiisii wuxuu leeyahay kitaab lagu magacaabo shawaahidu tawdiix ana madbacaysay kitaab weyn ma aha wuxuu kitaabku yahay kitaabkeennan bukhaari ayuu kuba xidhan yahay kitaabkeennan iyadoo la aqriyayo khaasatan malaa dee majaalista toddobaataniyanka badan bay ahayd oo dee lama sharxayna nuskhooyin baa la isqaabilinaya nuskhada ugu dabdi badan de waxa wey nuskhata alyuniniya laba baxday khaasatanna kutubtan dee shuraaxda saaxibu irshaad ayaa aad u ilaaliyo uba dhowray imakana laba madbace in dabco bal matalan taa kuwa madbacaysan ee oo taasna waa dabcadii suldaaniyad ahayd ee waqtigii turkiga laba madbaceeyo imika dee la tajdiidiyo nuskhada waana nuskhooyinka ugu asaxsan ee ugu dabdisan jaanibkaas ruwad ayaa iyadoo la aqriyayo markii yuununiye la dabdinayo dee sheekhii yunini uu markaa aqriyayay majliskiina ayuu dadkii joogay kaba mid ahaa waa ninkaas imaamka ah xaggii dee naxwo iyo luqayo jaanibka dadkii saamiciintii dhegaysanayada ka mid buu ahaa marka marka ishkaal yimaado marka ishkaal yimaado ayuu isagu ka hadlayay ishkaalkaas bal ama ishkaal naxwi haba noqoto tawjiihinteediiyo taasoo kale iyo umuurihii baa kitaab noqday bal markan taasoo kale isaga in ishkaalaadkaas kitaabka furfuritaankiisiioo shawaahidu tawdiix waa adigu kolle waan hayaa ma weyna dabcadan hayaana kolley dabco aada u sii qurux badan maaho dee waana khilaafba markaasaa wuxuu yidhaha xadiidkan buu yidhaha laba faa'iido inoo kulansanaya shaarixna waatu soo noqonaya faa'iidada koowaad wuruud alficli almaadi bimacna alamr waa ficil amaadi oo amar dee ficilka mudaaric baa marka laamta la geliyay iyo macnal amar u iman jiray ee ficil maadi oo laakiin ku yimi isagoo maqsuudka looga jeedaa yahay amar waa mid arrinka labaad iyo faa'iidada labaad ee xadiidku kulansadayna waxa weeyaan xadfu xarfilcadf xarfulcadfi waayo imaka fii rajulun fii izaarin warida fii halkan wa fii izaarin waqamiis wa fii xarf cadf baa meesha wada jira oo bal matalan waxbana kama bedelayna markaa tii oo dee bal waxa weeye ama xarfu cadafkii laba gooyo labadan oo faa'iido oo dee cibaaradani kulansatay marka maxay noqonaysaa salla isagoo cumar wuxuu leeyahy kol haddii ilaahay inoo waasiciyey war maro keliya yaan lagu kaaftoomine maro wax ka badan hala qaato marka maro wax ka badanna maxay noqonaysaa waa ka tafsiilinaya maro wax kii ka badnaa ee la qaadanayo inta badan dee waa maro iyaduna qaarkii sariya qaarkii hoosaba in la asturoba marka muxuu yihi salla ay liyusalli ha tukado rajulun fii saarin warida waa labadii go ha ku tukado fii zaarin ama liyusali rajulu fii zaarin wa fii zaarin wa qamiis waxna waa guntan yahay qamiisna dushuu kaba xidhay taasoo kale iyaduna dushii sare waa hadyoga fii zaarin wa qabaa iyaduna tani waa waxbuu guntan yahay qabaana waa nooc jubbada oo kaloodii ay xidhan jireenoo laftiga waxaa ay barhkood yidhahaan waa laftii mucarabe ee carabi maahayn fii saraawiila wa ridaid waa arrin kale oo surwaal ayuu xidhan yahay waxna dushuu ka huwaday taasna waa laba kale fii saraawiila qamiisin marka ha ku tukado dee saraawiishina waa la qaadi jiray saraawiil iyo qamiis oo siraalna waa xidhaye qamiisna dushuu kaba gashaday fii saraawiila wa qabaa-in saraawiil iyo qabaa waa nooca dee jubbada kaba mid oo isaguna qaybtii sare qarinayay ama xataa sooba dhaadhacayay fii tubbaanin wa qabaa tanna maxay tahay tubbaan waa kalsoonkii iyo oo waxaa cawrada muqalladada ah qarinaya oo barhkood ay yidhaaheen noocyada qaarkood harag bay kaba samayn jireenoo kuwa legdamayabaa xidhan jiray buu yidhaaho musaariciinta waa si u caydi yidhaaho saaxibu cumdat alqaari halkan markuu qabanayo oo kale waana waxaan yaray naqaano waa intaa adigu aan bawdiya xataa gaadhsiisnayn ee intii cawradii muqalladada ahayd un qarinaya bal taasba weeye barhkood sirwaal yar ha kaba cabireen oon luga lahayn barhkood baa saa kaba cabireen laakiin waxaan iskaba garanayno kaas iyo qaba waaba isagoo dee jubbadna xidhan kaasna ugaba hooseeyo intaa yar qarinaya fii tubbaanin wa qamiis tubbaan iyo qamiisba qaala wuxuu yidhi abu hurayra odhanaya waa axsabuhu ama axsibuhu labada wejba dee waa tan xasiba way ku bannaantay qaala inuu yidhi fii tubbaanin wa ridaa tan uu ka shakiyey oo waxaa dhici karta inuu kaba soo reebo oonu odhan laakiin waan u malaynayaayoo dee tubbaankii laakiin markay noqoto imika tubbaan riduu hadduu y in yaroo dusha inuu ka huwan yahay oon lugii hoose iyo intii dee bawdadii qarinahayn cawradii way muuqaanaysaa kan yaree ma qarinaya cawradii marka waxay noqonaysa waa maradii weyneed ee waasic ahaydoo uu isagii iskaba huwaday isagoo kaa yeerna xidhan oo dee waa inay maradani kolley waasic tahayoo wixii cawrada intaa kaba dhinnaa bal markaan idhaahno fakhidku waa cawro qarinaya dee xataa haddii la yidhaha fakhidku cawro maaha nin salaad tukanayo intaa yari oo xidhan oo kale bal waabay dee wax markaa laa'iqa ama ma aha eh baltana waa ka shakiyo waxaan u malaynayaa buu leeyahy inuu yihi fii tubbaan warda macnaa intaa maxay nooguma sugan laba maro oo ruux wada qaato aan maro keliya lagu kaaftoomin iyadoo marada keliyana ay bannaan tahay haddii lagu kaaftoomayo kol haddii cawradii la asturayo hadday cidhiidhi tahayna haddee la guntan haddii kalena ay tahay garbiina bal wax laga gaadhsiiyo si aynu xalay umuurahaasoo dhanba u soo maray xadiidkuna wuxuu daliilu noqonayaa dee wujuubu salaati fi hiyaab oo mare keliya dee bal waxay salaaddii in dee dhar laguma tukado bal haddii mare keliya waa lagu gaabsan karaaye laakiin ay fiican tahay ka mudan tahay in laba maro bal laguma tukado xadaثna caaصim bnu عaliyi qaala xadaثna bnu abi di'bin can الزuhriyi can saalimin can ibni cumara qaala anahu qaal waa xadiidkee maxalkiisuna inoo dambeeya ay aimadu kuba sharxaan ama kalaamkiisa weyne uu yahay in kitaabu cilmina aynu usoo maray aynu hore uguba soo maray bal dhammaan weeye xadiidka caasim bnu caligana waa nin reer waasid ahae kunyadiisana abulxasan laba idhaaho oo nin saduuqa ah taabiciintii atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ahaa bukhaari iyo abu tirmidi iyo ibnu maaja ayaana wax kaba wariya qolooyinka kale kutubtooda kuma sugna inta kale laakiin waa dad aynu soo aragnay ibnu cumar baa qaale wuxuu ihi sa'ala rajulu nin baa weydiiyey rasuul allahi sala allahu calayh wasalam fa qaala wuxuu yidhi maa yalbasu muxuu xidhanayaa almuxrimu ruuxa muxrimki ihi muxuu xidhanayaa dharka kaba xidhanaya faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi xadiidka hore inuu soo maray baabuu dhigtay dee ruuxa dee wixii ugaba jawaaba ruuxii waxii uu ka weydiiye wax kaba badan rasuulka ilaahayna ruuxani wuxuu weydiiyey muxuu xidhanayaa wixii aanu xidhanahayn oo la koobi karo na waxa kale waa u fasaxaya noocyada kaleo dhami ee laakiin wixii laga tegayey ayuu oo markaaba la ururin karo lana koobi karo kana urursan ayuu rasuulka ilaahay jawaabtiisu ahaydba faqaala wuxu uhi laa yalbasu ma xidhanaya alqamiisa wala saraawiila wala alburnusa burnusna waa maro madaxeedna uu kababdi kan maqaaribadu qaataan oo kale nimankan maqaaribadu dee markaa waa maradii oo intan sare ee dee koofiyada intiisana uu isaga kaba mid yahay ama ku samaysan yahay walaa thooban maro mase wuu taabtay azacfaraanu zacfaraan walaa warsun waa zacfaraan ama warsi mara uu maray oo dee waa nooc diibkii kaba mide kaasna ma qaadanayo faman lam yajid ruuxaan helin ana calayna laba kabood aan helin falyalbas ilkhufayni labada khufa iskaba xidho dee ilaa kuraamina way qarinayaan waliyaqdachumaa laakiin ha gooyo xataa yakuunaa ilaa ay noqdaan asfala min alkacbayni kuraamaha wax ka hooseeya kole xadiidkani waa xadiidkii ibnu cumar in xadiid kale ayimo ondiyada goyntani aanay kuba sugnayn bacdigood way iskuba qaydaan kollay kaasun bay kuba qaydaan kuwa qaarkoodna kaasaa dambeeya idhaahane laakiin kalaam ina waa inoo horeeyey inta badanna kalaamkiisu waa dee xaj buu kuba dambeeya wacan naaficin can ibni cumara can inabiyi sala allahu caleyh wasalam milahu can naaficin waxaa leey ibnu abi dib oo ibnu abi dibi baa laba dariiq ku warinaya waayo horeynu usoo maray dariiqa isagoo horreysiiye dambe ibnu abi dibi can izuhri can salim can ibni cumar iyo ibnu abi dibi can naafic can ibni cumar way kala yar caalisan yihiin laakiin midna naafic baa ibni cumar ka warinaya midna inankiisii saalim baa kaba warinaya markaa saalim iyo ibnu abi dib zuhri baa u dhexeeya laakiin naafic isagu uu la kulmayo isagaa toos ugaba warinaya milahuna waa xadiidkii oo kale bal iyada xadiidkan in waxaa wuxuu inooguba aynu ku soo wadnayba dee asalaat fi lqamiisi wasaraawiil halkana ruuxii muxrimka ahaa umuurahan inaanu xidhanahayn baa inooguba sugan waana maxaa loogu diiday waa xaalada ixraamka ruuxii dee muxrimkaanaynay muddu ixraam noqonayaaye salaadii way usoo gelayaan isagoon dee qamiis xidhanaynoon saraawiil xidhanaynoon burusniyo waxyaalaha xidhanayn marka qamiiskan iyo saraawiishan iyo waxyaalahaasi shardi salaadii uma aha walow ay dharkii kaba mid yihiin waxa weeyaan waxyaalaha muxrimku uu kaba dheeraanayo makhiidkii ama muxiidkii ah ee uu kaba dheeraanayo inay salaadiina waaba la faraye iyadoo kuwaasi aanay jirin wixii kale la xidhanayana dee salaadii way kuba bannaan tahay bal taasi iyadu waa mid arrinta kale jirtaana waxaa weeye qamiiskan iyo saraawiishan iyo waxyaalahan wax agtooda macuudku ahaa waxay xidhan jireen dee kole dee xidhan jireenna markaanay muxrimkayna way kuba tukan jireen oo waxna in laguma tukan jiray halkaasna bal waa iyadana maxalushaahidku walawan xafidnu xajartaa ishaarinba oo macnaa waxa weeye dharkan imika uu rasuulku yidhi hayaan muxrimku xidhanin waa dhar ay yaqaaneen waa dhar ay xidhan jireen xaalada ixraamka wixii aan ahayn dee kol hadday xidhanayeenna salaaddii bay ku tukanayeen qamiiskii waa lagu tukanayay saraawiishii waa lagu tukanayay waa dharkii markaa lagu tukanayay salaada ayuu kaba mid yahay baabu maa yasturu min maa yustaru ama wixii la asturaya min alcawrati cawrada ama waxa weeye taas buu wixii laba qarinaya cawrada xaggeediiba ahaa taas buu baabkeedii yahay waaba imika dee khaarij asalaat oo kale salaadii waatan aan ka soo hadalay waan soo wadnay laakiin marka aan salaad laguma jirin ruuxii dee iyadana haddana satrigii waa waxaa madluubka ah bal wixii la asturay xagga markay noqoto salaada ama khaarija salaad noqoto cawradii iyo wixii laba qarinayo umuurihii jaanibka inoogaba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثna qtaybaة بn سacيidi qaal xadaثna layث can ibn شhihaabi can cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutbata can abi saciidi الkhudriyi anahu qaala abu saciid wuxuu yihi nahaa rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay uu nahiyey can اجtimaali الsamaa'i manaa hilaabashada ama huwashada magaca le اجtimaalu الsamaa uu nahiyey bal tafsiirkeed waa inoo dambeeya waan yaxtabiya de hadda markaa salaadba maaha dee khaarija salaadba waan yaxtabiya inuu dooyeysto alrajulu ninku fii thoobin maro waaxidin keliya oo laysa aanu ahaanin calaa farjihi farjigiisa iyo cawradiisa shay-un shay minhu thoobkaa kaba midi taasna uu nahiyey xadiidku isagoo waxyaalo kale laba socoto dee bal dariiqa dariiqii ku-xiga ayaabay nooguba iman doonaa meelihiisina ama ha noqoto beec marka la joogo ama libaasa la joogo way dambeeyaane maxaa iyada xadiidku yahay rasuulka ilaahay laba lubso ama laba keyfiyo iyo hab oo dharka loo xidho ayuu nahiyey ta hore waxa weyaan waxaa ijtimaalu samaa laba yidhi ijtimaalu samaana ahluluqa ama qoladii luqadu waxay iyagu ku fasireen ruuxii oo maradii isku wadadeda go-baad soo qaadanaysaa waad isku wadadadaysaa waxa weeye meel gacantaadii aad ka soo saartaiyo waxaasoo reebaysaana ma jirtee maradii iyadoo gacmahaagiiyo ka hooseeya baad maro weynsaa isugu wada daday ijtimaalu sama waa taa iyadu luqawiyiintu ay yidhaaheen bal taasi waa tafsiirkoodii waxay leeyihin samaa waxa loo magacaabay imanka sakhratun samaa dhagaxa aan meel daloolayo manfadba lahayn bay yidhaahaan sakhratun samaa een meelo daldalooliya waxa aan lahayn baaba la yidhaaha dee manaafidii oo dhan buu iskaba awday oo sa dhagaxaasoo kale ayuu noqday malaasan masaxan ee wax khuruuqa aan lahaynba bal iyagu taasay yidhaaheen cilada nahyigana markaa damaan eegi doona amaa fuqahadu tafsiir kaley yidhaaheen oo waa ruuxiio maradii isku dada markaad maradii isku dado sidaasoo kale wax kaaga hooseeyood xidhantiina ma jirta waa go-aa weyneed huwatay ayaa maxaa dhacaysaa inuu ruuxu labadii dhinac waa labadiisii dhinac mid ahaan uu sare uga qaado maradii eeg waa isku daday markaasuu daba intaa uu isku daday dabadeed iyadoo mara aanay uga hooseyn ama ha doono inuu wax gacanta ku fiiqo oo xishaaro ama si kaleba haba doonee labadii dhinac mid ahaan ayuu sare u qaadayaayo yaraa degtiisii gaadhsiinayaa bal taas baa ay yidhaaheen ijtimaalu samaa markaa haddaan eegno qolada luqawiyiintu say ku fasireen nahyigan sababtiisu waxa weeye ruux hadduu maro isku wada qariyo gacmihiisii meel uu ka soo saaraba aanay jirin hadday wax ku yimaadaan dee wuxuu iska qaban karo ama uu iska joojin karo waaba ma jirto oo waa intaasoy dhibitaa ugaba timaado isaga dhib ugu sugantahy haddaba dhibtaa daraaddeeda tan ugaba imanaysa ayaa loogu diiday ama iyada haddaan eegno tafsiirka fuqahada ruuxii maradii waa huwaday maro kale ugama hooseyso markaasuu dee waxa weeyaanuun isagoo adugu xun u baahday buu gacantiisii sare u qaado dee dhinac dhan ayaa muuqday cawradiisii baa muuqanaysa oo cawradan muuqanaysa daraaddeed sheekhuna waa tan uu usoo dhigtee ayaa nahyigan iyo markaa xagga tafsiirka fuqahada waxaa nahyigu ama arintu ay tahay oo ay ficilkan loo nahiyey xaaraamna uu yahay inkishaafu lcawra cawradii waana tan uu inoo dhigtay ama tafsiirka luqawiyiinta taas weeye ibnu rajab ba halkan kalaam fiican buu leeyo isagoo me imaamkii abu cubayd buu kasoo naqliyaa isagoo labada tafsiirba waana luqawi waana faqiih waa muxadith waa imaamka abu cubayd qaasim bnu salaam oo yidhah dee tafsiirkan fuqahada ayaa ka horeynayo ka mudan tafsiirkii luqawiyiinta hadalkiisa isagoo soo idaaxin ayuu yidhah waa fiican yahay oo ninkii luqawiga ah waxaa la arkaa kelimadani macno ahaan luqa waxay lahayd uunbuu abu sheegayaa laakiin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh awqaada qaarkeed buu hadal ku hadlayaa hadalkii luqadii macruuf buu kuba yehe laakiin macno kii ka khaasan baabuu u jeedaa ama wax ka waasacsan buu uba jeedaa ninkii saxaabadiina tiibay garanayeen oy dareemayeen oo inoo soo naqliyeen iyagana taabiciintii iyagana a'imadii marka arinku luqa uun ma joogee rasuulka ilaahi muraadkiisu muxuu ahaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayaa meeshii imanaya oo markaa taas bay tahay hadduu ruuxuun kelimo luqawn intuu urursaday yidhaa luqadii wixii aan ku aqaanin baan meel kasta kuba sharxaya un soo qaadanaya isagoon loo laabmin ahlucilmigii iyo a'imadii bal matalan saxaaba iyo taabiciin iyo a'imadii dee diinta aan loo laabmin dee akhdaabaa meeshii imanaysa tan baa deeta waxa ay tahay tafsiirka la raajax leeyahay kaa fuqahada oo dee ruuxii oo intuu maro iska huwado laga yaaba markaasi inuu isagoo ama isloobi ha noqoto ama taas amaya inuu gacantiisii tusare u qaado dhinacnami uu muuqdo halkaa cawradiisu kuma muuqato rasuulku waa nahiyey salawaat ullahi wasalam aleh taas waa lubso ama arinta kale dee carab waxay yidhaahaan dee alixtimaam xiitaan lcarab de inaguna waa sahri dadkeenu ay ahaayeen miyigii oo dhan iyo dee taas bay maka odayaasha iska dooyeystaanoo dooyeysigu waa carab gidaaradeedii waayo dadka kale waxaa laga yaabaa inay dad magaalooyin degana ay ahaayeen oo reer magaalo markay u baahdaan gidaaraday ku tiirsanayeen saa gidaarada loogu tiirsanya imaka laakiin carab markay noqoto arinkoodu uu ahaa reermiyi arrintoodu ahayd gidaaray ku tiirsan jireen markaa majaaliista iyo golayaashii wixii la ysugu yimaado dee ninkasaa go-iis ayuu ku dooyeysan jira waa dooyada ay naqaano intuu barhida dhulka dhigu lugihiisii taago go-iise uu saa isugu soo xidhayo taas baa alixtibaa ama alxabu ama alxibu ay tahy alixtibaana xiitaanulcarabi waa carab gidaaradeediio dee ruuxu meel kastuu joogayo bannaan kasta uma baahno markaa meel uu ku tiirsado kol hadduu iska dooyeysto haddaba maxaa dhacaysay ruux hadduu go guntan yahay dee siday dadkeenubaa go kaluu huwan yahay uu dooyeysto ishkaal ma jiro nahyina ma jiro way u bannaan tahay laakiin maxaa dhacaysay ruuxu inuu maradaa keliya leeyahay maradaa keliya guntan yahayba haddana tanu u baahday tii intuu iska furo ayuu ku dooyeysanayo marka cawradiisii baa muuqanaysay farjigiisa waata laftiga xadiidkuna laysa calaa farjihi minhu shay mara sidaasoo keliya oo aad dee ku dooyeysato hadhow hadduu xataa surwaal ama wuxuun xidhan yahay dhibaata may jirteen ee laakiin wax uga hooseeyaa ma jirto cawradiisiina markaasay muuqatay taasna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh habkaa ee kaba mid ahaa habkii lubsiga na uu nahiyey salawaat ullahi wasalaamu caleyh kolley bukhaarina arrintiisu malaa meelahan laysa calaa farjihi minhu shayin iyo bal umuuraha yar tasarufkiisa ka muuqdaba isagoo horta cawrada kaba dhigaya inay wuxuu u dhigtay baabu maa yustaru min alcawrati wixii cawradee la qarinayay oo ruuxan imaka maradaa ku dooyeystay haddii farjigiisa ay wax korkiisa yihiin nahyigani ma yimaadeenoo si wax cawradan ay tay in lama astura inahan ay kuba koobantahay sawatayn bale laakiin kalaam uu leeyahay ayaa inoo dambeeya xadaثna qبيصة بن cقبة qال xadaثna سفyاn عن أbي الزiناad عن الcرج عن أbي هريرaةa qال أنه qاal نahى النaبiي صلى الله عليه وsلم عan baycatayni laba iib oo habab ay wax ku kala iibsan jireenah rasuulka ilaahay waa nahiyey can اlimaasi lamsigii isla taabashadii iyo wanibaadii isu tuuritaankii wax laysuba tuurayay wa an yashtamila ruuxu inuu huwado oo maradii asamaa alishtimaal asamaaa bal taas oo kale uu markaa huwado wa an yaxtabiya inuu dooyasta arajulu fii thawbin waaxidna laakiin qeyd hore inoola socday xadiidkii kan ka horeeya xadiidka isagu abu saciid ahaa oo ah laysa calaa farji minhu shay ee haddii uu cawradiisu asturantahay hadduu dooyasta looma diidayo allahuma dee marka leego jumcada ee la sugayo salaadii jumcada loo fadhiyo kale iyo bal waxyaalo way yimaadeen jaanibkaas nahyi aan dee laga yaabaa bacdu saxaabana inay taa ku camalfal jireen bacdna adna kuba camalfalaynoo adigu taasi cillo kaluu leeyo ruuxu waa salaadii jumca la sugaya ama khudbadii baa socota ruuxu ay yidhahan kolkol waxaa dhici karta inay taasi lolo keentaba oo kale iyo waxyaalo waa cillo kale iyo bal taasi hadday halkaa waxyaalo ay yimaadeen bal waxaan leenahay tani waa cilladu waa linkishaaf ilcawra labada xaalaba taas bay tahy amaa limaaskan iyo nibaadkani mulaamase iyo munaabadana waa la yidhaa waa inoo dambeeyaan waana isla mid haddii almulaamasa la yidhaha iyo allimaas haddii annibaad la yidhaha iyo almunaabada labaduba waa labadii faacala labadeedii mastar un weeye oo lifaacala alficaalu walmufaacala wa cinda camrin qasli dilmufaacala waa saylo cibaa sheekhii mandiqadeenna oo markaa faacala ficaal iyo mufaacala u wada qiyaase master ahaani laakiin camr nilsiba wahib u jeeday mufaacalada unbaaba qiyaase malakan qiyaas maaha adigu waa laba waji baan leeyahy laba qiyaasoo dee waxa weeyaan un imaka laamasahu mulaamasatan walimaasan iyo naabadahu munaabadatan wanibaadan macnuhuna waxa weya haba ay wax ku kala iibsan jireen qarar ku sugnaa waxalla wixii jahaalayo qarar ku sugan yahay shareecadeeduna way xarimaysaa oo kale ooba iyadoo dee tafsiirada mid kaba mida ruuxii waxbay kala iibsanayaan maraaba la kala iibsanayaa maradiibay iibkii kaba dhigayaan dee taabashada uu taabtay ayaa iibkii ku go-aya isagoon iska eegin isagoon furfurin isagoo taasa kole iibkuna khiyaar buu dhahan jiray ruuxna inuu wixii iskaba hubsado weeye bal taasi waa tafsiirada mid kaba mida nibaadkuna waaba isagoo yidhaaho kol haddaan kuu soo tuuro khalaas beeci waa go-ay khiyaarna balihid waxna waa mid amase waan tuurayaa ee waxaa halkaa wixii kuugu dhaco ayaan kaa iibiyey oo kale intaba qarar iyo jaaliya waxyaalaha kuma sugnaanaya intaa wax ka badanna insha allahu tacala waa wax inoo dambeeya oo imika baabkeedii ma joogne kuwaasna rasuulka ilaahay waa xarimay oo dee waa qararka ku sugan iyo jahalada ku sugan iyo xdثna إسحاq qال xdثna yعqوب بن إbrاhيm qال xdثna بن أخhi بن شhihاab عan camhi qال أخbaranii xumayd بن cabdالرaحman بn cawf أn abا hurayrata qaal kale waqti dambaan joogna oo sanadka wax saasi dee ma jira isxaaqan sheekhu waa yar wadwadaayo barhkood waa yidhaaheen waa isxaaq ibn ibn ibrahim waa ina rahawey barhkoodna isxaaq kale yidhaaheen bal halkan wuxuu leeyahay inta badan ruwaadii may raacin isxaaqun bay ku gaabsadeen dhowr isxaaqna sheekh iyo bukhaari sheekh bay uba yihiin ee laakiin barhkood waa ina mansuur bay dhaheen barhna waa ina rahawey sheekhu wuxuu raajax yaraya halkan inuu ina rahawe yahay walow taasi ay ka yar hor imanayso arrin uu ku celceliye xaafid ibnu xajar oo ah isxaaq akhbarana mooyaane xadaana maba yidhaaho kale wuxuu yidhaha taasuu yidhaahaa kale wuxuu yidhaha aslan maba yidhaaho kitaabka waxaa laga yaaba ilaa bilowyadiisa ilaa aakhiradiisa waa arrin markuu tacyiin u baahda inuu laba isxaaq kala saaro uu had iyo goor soo celceliyo uu leeyahay isxaaq ibnu ibraahim akhbarana unbuu yidhaahaaye xadaanaa ma yidhaah haddii isxaaq ibnu ibraahim ibnu rahwi halkan laga dhigo waxaabaan haynaa xadaanaa kale mar kale ayaan taas iyo malaha horena waxaan uga soo aragnay mar kale aan yar eegi doonaaye bal imanka isxaaq ibnu ibraahim kubadda ama ibnu akhi ibnu shihaab mar kale inoo iman doona maxamed ibnu cabdilaahi baa la yidhaha ibnu shihaab baa u adeer ahaa dee adeerkii oo kale maaha xagga hiqanimo iyo cilmi iyo xifdiga taas oo bal maalan aada ugaba hooseeya adeerkii laakiin waa adeerkii buu kaba warinaya can cami maxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu cawfna dee waa saxaabigii jaliilka cabdiraxmaan ibnu cawf baa dhalay wuxuu yihi markaa abu hurayra bacahanii waxay diray abubakrin abubakr fii tilka alxajati xajada macnaha waa sanadii sagaalaadii hijrada markii tabuuk laga soo noqday ayaa rasuulka ilaahay abubakri diray si uu dadka u xajsiiyo rasuulka ilaahay sanadaasoo muu xajin xajkana waa la waajibiyo waajibbaabuu ahaa isagaa amiirkii xajka ahaa markaa abu hurayrayana way la socdeen markaa abu hurayra leh waxa ay diray abubakrin isagiiyo dad kale muxuu la dirayna waa kan yowma naxri maalintii ciidda ee mino laysugu yimi nu-adinu xaal aan ogeysiinayno biminan mino oo dadka ay isugu yimaadeen maxay ogeysiinayeen dadka dee muslimiinna way soo xajtay taas dee abubakar wax la socdayo wax meelaha kale kaba yimiba gaaladiina weli iyaduna markaas dee lama wada islaamin oo gaaladii carbeedna way soo xajeen sanadaas waana sanadii ugu dambeysay gaala ay timaado markaa beledkii xurmada lahaa ama maka waxa la ogeysiinayey alaa laa yaxuju ma xajayo bacda alcaami mushrikun arrinkaasaa la ogeysiinaya dadkii waa dadkii dee meelo adraaf aljaziira kaba yimi ee mino joogay ayaa abu hurayre iyo dad la socdaa ayaa dhex marayay oo dhawaaqaya way dhawaaqayaan oo waxay leeyihiin alaa hooyay laa yaxuju ma xajayo bacda alcaami mushrikun ma soo xajayo sanadaa dabadeed gaal halkan ma imanayo ninkii islaamayna waa islaamay kaan islaamayna beydkii dee ilaahay baaba yidhi falaa yaqrabuun markaas suuratu towbad baa soo degtay inama almushrikuuna najas falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haadaba ilaahay baa yidhi masjidka xurmada leeyaanay sanada dabadeed u soo dhowaanin bal markaa taas bay ahayd walaa yaduufu ma dawaafayo bilbeyti curyaanun maxalushaahidku halkanba weeye oo dee salaadii iyo dawaafkiina waa isla mid kol haddii salaadii aan beytkii dee ruux qaawani dawaafayn ruux qaawanina ma tukanayo beytkii ma dawaafayo ku qaawan tanna iyagay caado u ahaydoo carab niman xumsi la odhanayo dee malaa waxa weeye qoraysh iyo waxyaalahay dhaleen iyo dad saas ahaayo waa kuwii midsidkaa diintooda ku dheganaa ku adadkaa la odhanaya mooye intooda kale markay yimaadaan hadday nimankaa xumsigaa dhar ka helaan dharkooday ku dawaafi jireen hadday dhar ka waayaan iyagoo qaawan bay dawaafi jireen iyagoo le dhar aan ilaahay ku caasinayo waxyaalahaas kuma dawaafayno hadday bal maalan markaasnayn iyagoo qaawan bay dawaafayeen maalintii raggu habeenkiina dumarkaa dawaafayay bal markaasaa iyadana tan dee waa wax la xarimay la joojiyey oo arrintu ay tahy waaba sidaasaabay arrintoodu ahayd iyagoo hadda waxaabay leeyihin qurbay kaba dhiganayaan taas haddii ay dhacdo aan xumsi ahayn inuu dharkiisa ku dawaafo markaa uu dawaafka dhammaysta ayuu tuuri jirayoo laqan bay odhan jireen meelahaasay dee waxa weeyaan ku dhammaan jireen oo ku idlaan jireen dharka waa markaa way iska dhigi jireen oo way tuuri jireen dib umay xidhan jireen haddaba markaa haddii ay dharkooda ku dawaafaan hadday dhar xumsi helaanna way ku dawaafaan haddii kale waxa weeye saasay iyagu dawaafi jireen rag iyo dumarba dumarkuna habeenkii wataa barhkood dumarka laga soo naqliya sida saxiixa muslim iyo dee khuduu ziinatakum cinda kulli masjidina waaba waxay ku soo degtay baaba dee uba yimi alyowma yabduu bacduhu laa kulluh wamaa badaa minhu falaa uxilu haweenaydee dawaafaysa inay taa lahayd ama ay odhan jirtayba markaasa qaal xumayd ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu idhi saasay ahayd waa la ogeysay dee sanadii kale rasuulka ilahi baa soo xajoo mushriknama joogin ruux qaawana beydkii kuma soo noqon uma ardafa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa abubakrin oo amiirkii xajkaa wuxuu ka daba keenay weeye uu raaciyey irdaafku asalka odhe oo dee ruuxan dee raaxilada ruux kale laba fuula ee imaka uu ka dabageeyey weeye uu raaciyey caliyan cali ayuu abubakar ka daba diray fa amarahu wuxuu amray an yu-adina inuu dadkii ogeysiiyo bibara'atun suuraddaa baraa oo macnaa suuraddaa soo degtay suuraddana waxaa kuba sugnayd dee cuhuuddii dadkaa gaaladu ay lahayd khalaas in afar bilood la siinayo waxaa ka dambeeyey inaanay dee ahayn wax cahdioo u yaalaaba jirin iyo waa tan suuradda bilowgeeda bara'atu min allahi wa rasuulih taas suuradda awaa-isheedoo dhan ayaa cali bnu abi aalib uu xil saarnaa meelaha laysugu imanaye mino laga joogo intuu tago inuu ku dul aqriyo iyadoo la ogeysiinayay iyagana wixii halkan suuraddu ay kulansatay gaaladii la ogeysiinayo bibara'atunna waxaan u aqriyay waana ii xarakaysantee bacdu marka dee xikaayo baabkeed ay tahay lafdigu si uu ahaabaa laga xikaayoonaya xuruufu jarraad ma yeeshaan taaiir ma yeeshaan macnaa baab xikaayo marka ay tahay imika waxay ahaan layd bibara'ata in laba idhaaho laakiin marka ay tahay xikaayo in lafdigu bara'atun min allaahi buu ahaa si hore lagama xikaayoonayo xarfujarka galaa ma jiro oo raad ma yeesho taiir ma yeesho waayo waa xikaayo wey si lafdigu ahaabaa loo soo naqlinaya loo soo xikaayoonaya suuradaasu aqriyaya qaal abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi faadana macanaa caliyun calina isagoo intii uu xil saarnaana wada oo dadka gaadhsiinaya dee waxaana rasuulka ilaahi isaga usoo diray arrintooda waxay ayd baa layidhaha carab haddii uu cid dee madaxoo kale saasi ay cid kale ama ay odaygii reerku cid uu cahdi la galo cahdigiina uu ka baxayo cahdigiina iyaga cahdigoodii baa la joojinayay cahdigii uu galaray waa isaga ama ruux isaga aalubeedkiisa ayaa ku dhawaaqi jiray taas macnaa ruux kaloo khaarijiyey in arinkaa muu gaadhsiin jirin oo dee isaga lagama aqbali jirin waxay ama isagu waa in iclaankaasuu bixiyo ama dee ruux bal markaa dee toodii baa loo fulinayeyba toodii ayaabay ahayd qaala abu hurayrata faadana macanaa caliyun fii ahli mina yowma naxri maalintii yowmu naxri oo muxuu laa yaxuju bacda alcaami mushrik walaa yaduufu bilbeyti curyaan dee isagu arintii bara-ana uu gaadhsiinayey bal markaa kolleyna yar munaasabada waata aan soo sheegnay xadiidka intiisii kalena waaba de waxaweyaan waa ama waxyaalihiisa kalena waa wax inoo dambeeyo baabu salaati bikayri ridaayin bal salaadii la tukanayey iyadoo dusha aan waxba laga huwanayn ama aan dusha aanu ruuxu kaba huwanayn ayuu baabkeediiya kolley waa xadiid aynu soo marno inoo soo celinaya oo dee waajib ma aha ruuxu inuu laba maro wada xidho waxa weya cawrada in la asturo ayaa waajib ah ee laakiin way fiicantao way fadli badan tahay unbaaba nidhi bal haddaba iyadoo ruuxu aanu dusha wax kaba huwan oo maro keliya ama uu guntaday ama uu iyaduun isku daday maradiis taas wixii kuba yimi ama baabkiisii way xadaanaa cabdulcasiis ibnu cabdilaahi qaala xadaanaa ibnu abilmawaali xalataanta soo haynay cabdiraxmaan kan can maxamed ibni lmunkadiri qaala maxamed ibni lmunkadir baa wuxuu yidhi dakhaltu waxaan usoo galay calaa jaabir bni cabdilaahi walxaal huwa yusalii isagoo tukanaya fii hoobin maro multaxifan bihi xaaliya isagoo isku dadayo huwaday un weeyaanoo maradii ayuu waridaauhu walxaar go-iisii sarana ee uu dusha ka huwan laana mowduucun dee mishjabka saynu xalay soo maray iyo katabaankii uu saaran yahay falamaa sarafa markii uu salaadii ka baxay ayaan qulnaa nidhi dee xalayna qaalo waati aan lafdigan iyo qaala qaa'iliya intaba waan soo raray yaa abaa cabdilaahi abaa cabdilaahi oo waa jaabir kunyadiisii tusalii atusalii miyaad tukanaysaa walxaal ridaauka mowduucun cindagtee weye ridahaaga iyo go-aagiina uu agtaada ku sugan yahay aya miyaad maradaa keliya kuba tukanaysaa qaala wuxuu uhi nacam haa oo axbabtu waxaan jeclaaday an yaraanii inay arkaan aljuhaalu kuwa jaahiliintae midulkum idinkoo kale arrintan dee u haystay inaanay banaanaynba ama aan lagu tukan karin u haysta xalayna waa tii aynu axmaq aynu soo aragnay axmaqna waa tii lafdigaanaan kuba fasirayno waxaan nihi jaahil baa loogaba jeedaa dadka jaahiliintae idinkoo kaliya inay arkaan oy ogaadaan arrinkani inuu bannaan yahay oo sani ay bannaan tahay ayaan san u yeelay libayaan jawaas ra-aytu nabiya sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baan arkay oo yusalii haakadaa san uba tukanaya saacaan u tukaday un uba tukanaya baabu maa yudkaru fi lfakhid waa kolley baab iska yar dheer oo hawshiisna maadaama dee khilafkiisna iska yar weyan wallah subxaana wa tacala aclaa aclam